iyadoo maalin ka hor wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya ay shaacisay natiijada imtixaanka dugsiga sare ee heer qaran haya mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada jubbaland waxay hambalyo iyo bogaadin u direen ardayda reer jubbaland ee kaalmaha hore ka galay imtixaanka qaranka ah ee dugsiga sare agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee jubbaland axmed faarax cali aweysa ayaa hambalyo u diray ardayda reer jubbaland ee imtixaanka ku guuleystay gaar ahaan kuwa kaalimaha hore ka galay isagoona sheegay in tobanka kaalimood ee ugu horeysa imtixaanka qaranka ah ee dugsiga sare ay shan ka mid ah galeen arday reer jubbaland taasina ay tahay guul weyn oo usoo hoyatay dadka reer jubbaland sida ula socotaan shalay ayaa lasoo dhejiyey imtixaankii waxaana ka gaaray guulo waaweyn marka hore waxaan rabaa inaan hambaliyeeyo dhammaan ardaydii kaalimaha hore ka gashay ee soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gaar ahaan reer jubbaland waalidiintooda macalimiintooda iskuuladooda dhammaan intii ku guulaysatay imtixaankaas gaar ahaan kuwii kaalimaha hore galay aada iyo aad aynu hambalyeynayaa si fiican oo mug leh oo miisaan leh ayayna jubbaland uga muuqatay imtixaankii kaalimihii hore oo tobanka arday ee u sarreysay waxayna kala galeen kaalinta shanaad waxaa galay ardayga u horreeyey kaalinta toddobaad iyo kaalinta sideedaad iyo kaalinta sagaalaad iyo kaalinta tobnaad intaasba waxaa isku xogsaday oo galay reer jubbaland marka waxaan leeyahay waa guul runtii lagu faani karo oo horumar leh oo maaragtay kudayasho mudan una baahan in maaragtay loo mahadceliyo loo hambaliyeeyo loo tahniyeeyo meel kastoo ay joogaan degmooyinka iyo gobollada kala duwan ee jubbaland iyaga iyo waalidiintoodii macalimiintoodii maamulayaashoodii iskuulladoodii kulli waxaan leenahay hambalyo waxaan rajaynaynaa inay maaragtay helaan abaalmarin ay ku farxaan oo ay ugu horeyso inay helaan waxbarasho scholorshiba sidii ay ballan qaaday dowladda federaalka ah ee soomaaliyeed annaguna waan ku taageeraynaa siday loogu ballan qaadayna waa loo gaarsiin doonaa insha allah jubbaland ayaa dhowrkii sane ee ugu dambeeyey guulo waaweyn ka gaartay imtixaanka qaranka ee dugsiga sare oo ay qaado wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyadoona tobanka kaalimood ee ugu horeysa sanadkani shan ka mid ah ay galeen arday reer jubbaland